bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya usaa kaga hayo qodobada warkeennana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo la kulmay qaar ka mid a madaxweynayaasha dowlad goboleedyada gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa kala hadlay in wadajir looga shaqeeyo dib u dhiska dalka dhinaca kale madaxweynaha dalka ayaa sheegay in bixinta canshuuraha ay aasaas u tahay helista adeegyada bulshada shirka garsoorka soomaaliya oo ka socda magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed soomaaliya oo gelaya maalintii labaad maanta beesha caalamka oo soo dhoweysay guusha guulaha soomaaliya ay ka gaartay barnaamijka wadahadalka deencafinta oo maraya wejigii afaraad qodobada warkeennana waxaa u waaweyn qaramada midoobay oo soo dhoweysay go-aanka kooxda xuutiyiinta ay ku sheegeen inay joojinayaan weeraradii ay ku hayeen waddanka sacuudiga
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo la kulmay qaar ka mid a madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa kala hadlay in wadajir looga shaqeeyo dib u dhiska dalka muxidiin macalin cabdulle ayaa faahfaahinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa casho sharaf u sameeyey madaxweynayaasha dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo hirshabeelle oo soo gaaray caasimadda iyadoo casho sharaftaasi ay ka qayb galeen ra-iisul wasaare xasan cali khayre gudoomiyaha gobolka banaadir ahnaduqa magaalada muqdisho iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug madaxda qaranka ee kulanka ka qayb galay ayaa isla qiray muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta mas-uuliyiinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed sida uu sheegay agaasimo ku-xigeenka warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta ee madaxtooyada qaranka cabdirashiid maxamed xaashi waxaa magaalada muqdisho booqasho ku yimi madaxweynaha hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare iyo sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka cashe sharaf ugu sameeyey waxaa sidoo kale ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre iyo madaxweynaha galmudug mudane axmed ducaale geelle xaaf sidoo kale waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed filish madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxay iska xog wareysteen xaaladaha guud ee dalka amniga iyo sidii wadajir loogu sii ambaqaadi lahaa dadaalada dibudhiska dalka waxay madaxdu sidoo kale ka wada hadleen sidii loo sii dardargelin lahaa wada shaqaynta heerarka dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed waad mahadsantihiin muxidiin macalin cabdulle warbaahinta qaranka madaxtooyada soomaaliya
aada u mahadsan yahay waryaheena muxidiin macalin cabdulle dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in bixinta canshuuraha ay aasaas u tahay helista adeegyada muhiimka u ah nolosha bulshada
marka wuxuu ka yahay qaybta ugu muhiimsan yuu ka yahay qofka ganacsatada ah haddaan dhaqaale la helin amni ma imaan karo waxay taabanaysaa waxbarashadii waxay taabanaysaa biyihii la cabaayey waxay taabanaysaa howlmarkii kale waxay taabanaysaa caafimaadkii wax walbay taabanaysaa marka meesha ay wax ka bilaabanayaan waa qofka canshuur bixiyaha ah meesha adduunka hore u maray oo la yidhaahdo adduunka koowaad ama adduunka developed countries-ka ay nooga fiican yihiin waxay tahay qofka shacabka ah wuxuu leeyahay mas-uuliyad social responsibility yuu leeyahay mas-uuliyaddaas waxaa uga horeysa dowladdan adigaa iska leh adigaa ku nool waxay ilaalisaa amnigaagay ilaalisaa waxay ku siisaa caafimaad waxay ku siisaa xasilooni way ku difaacdaa oo cadow dibadda kaaga yimaadeen kaa difaacdaa sharafkaagii iyo qabkaagii iyo gacanta ku haysaa marka maxaan ku darsadaa marka anigu haddaan ahay shaksi muwaadin ah maxaan dowlad ku darsadaa dowlad waa dhaleecayn kartaa waa sax laakiin waxaa ka sii qurxoon inaad dhaleecayso markaad tiraahdo intaasaan ku darsaday iskuul ma dhisna jidkii ma hagaagsana bulacaddii qaadaysa wasakda ma dhisna ee habeenkii waa mugdi iftiin ma laha nabadgelyadeeda ma fiicna laakiin marka hore waa qofka muwaadinka inuu dhiibo waxay gaaraan dadkaas hadda aan la tartamayno rabin aan la tartanno haddii canshuurta ninka ee dukaanka jooga uu ka iloobo inay dacweeyaan ay booliis u tagaan ama authority u tagaan yidhaahdaan qofkan ee maxaan ku idhaahdaa ee igama qaadin canshuurtii dukaanlaha ah shaah baan ka cabbay canshuurtii igama qaadin warqaddaas rasiidka ah iyo ku cadda levelkaas markuu soo gaaro dadka marka mujtamac ay soo gaaraan dowladdooduna waa u ekaataa
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay arrimaha musuq maasuqa iyo sida loogu baahan yahay in bulshadu ay bixiyaan si loo helo adeegyo adeegyada bulshada muhiimka u ah markana baydhabo shirka gar shirka garsoorka soomaaliya oo ka socda magaalada baydhabo ee xarunta koonfur galbeed xarunta kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa maalintii labaad galay maanta khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira waryaheena siraaji sheekh isaaq oo ku sugan magaalada baydhabo siraaji haddaad imaqlayso shirka maan maalinkii labaad ayuu galay maanta bal ajendaha looga hadlayo iyo qorshaha horyaalla garsoorka dadka ka hadlaya maxay yihiin
yaxyow aada umahadsan tahay shalay saad la socotid magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed waxaa ka furmay shirka labaad ee heer ilaaliyaasha dowladda soomaaliya waxaana si toosa u furay guddoomiyaha maxkamadda sare waxaana kasoo qaybiyay oo shirka kusugan heeralaalaha guud iyo heeralaaleel ka kala socda maamul goboleedyada dalka shirkaasi oo maalintii labaad galay ayaa ajandayaasha ugu waaweyn looga hadlayo waxaa kamid ah sidii garsoorka soomaaliya si wadajira ugu wada shaqeyn lahaa iyo sidii loo ilaalin lahaa madax banaanida garsoorka runtii waxaa qeybka ah shirka garsooryaal aada u tira badan oo maalmihii u dambeeyey imtixaan looga qaaday magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed kuwaas oo runtii qeyb ka ah kuwa maanta shirka u soconaya marka maanta maalinkii labaad ayuu galay saxaafadda dibadjoog ayay ka tahay laakiinse waxyaabaha sida aadka looga lafagurayo shirkan yaxyo waxaa ka mid ah wada shaqeynta adeega garsoorka iyo sidoo kale sidii loo ilaalin lahaa madax banaanida adeega garsoorka waxaana sidoo kale la rajeynayaa in maalinta berita ama maanta lagu dhawaaqo urur ay ku midaysan yihiin bahda garsoorka soomaaliya kaasoo runtii wax badan ka tari doona adeega garsoorka marka ururkaasina ku dhawaaqidiisa maanta ayaa la rajeynaya ama maalinta berita oo shirka gebi ahaanba lasoo gabagabeyn doono kaasoo runtii waxaa ku sugan garsooryaal ama ka kala socda dhammaan gobolada dalka soomaaliya ama maamul goboleedyada sida jubbaland puntland koonfur galbeed hirshabeelle iyo puntland marka maalinta berita ayaana la rajeynaya in lasoo gabagabeeyo shirkaasi
aada u mahadsan yahay waryaheena siraaji sheekh isaaq wixii warar ee kusoo kordhaa shirkaasi galay maalinkii labaad ee ka socda magaalada baydhabo wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad kula socon doontaan haddii alla awood diladmo beesha caalamka ayaa soo dhoweysay guulaha soomaaliya ka gaartay barnaamijka wadahadalka dayn cafinta oo maraya wejigii afraad faadumo daahir cadow ayaa faahfaahinaysa qaar ka mid a saaxiibada beesha caalamka ayaa soo dhoweeyey wadahadalka kusoo idlaaday guusha ee ku saabsanaa deen cafinta maamulka maaliyadeed ee dhexmaray dowlada federaalka soomaaliya dowladaha iyo dowlad goboleedka iyo maamulka gobolka banaadir wadahadalkaas oo ka dhacay magaalada adisababa ee dalka itoobiya afartii bishii diseembar wadamada iyo ururada soo dhoweeyay ayaa waxaa ka mid ah howlgalka midooda afrika ee soomaaliya biljamka denmark masar etoobiya midooda yurub urur goboleedka igat talyaaniga norwen sweden turkiga iyo boqortooyada ingiriiska howlgalka kaalmeynta qaramada midoobey ee soomaaliya iyo dowladda maraykanka saaxiibada caalamiga ayaa intaasi raacay waxaan soo dhaweynaynaa iskaashiga dib u soo celinta deen cafinta iyo sidoo kale in la horumariyo dib u habeynta maamulka maaliyadeed ee dowladda oo dalka oo dhan waxaan bogaadinaynaa siyaasadaha isdabajooga ah ee ka socda dadaalada dib u habeynta soomaaliya oo dhan laga hirgeliyey hab maaliyadeed oo dhaxalgal ah taasi oo gogolxaar u noqonaysa kobca horumarinta loo wada dhan yahay albaabadana u furayso ilo dhaqaalo oo wax ka qaban kara sababaha keenaya saboolnimada iyo unuglaanshaha geedi socodka deen cafinta oo kusoo idlaaday guul waxaa ka faa-iideysan doono shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay kaga sugan yihiin dalka iyadoo ay fursado u heli doonaan ka faa-iideysiga ilaha dhaqaalaha oo ballanqaad u helay hay-adaha maaliyadda caalamiga ah waxaan culayska ka qaadi doonaa maaliyadda iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay si hawsha loogu miro dhaliyo
wasiirka maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa sheegay in caalamku uu usoo jeedo soomaaliya si looga cafiyo deymaha loona baahan yahay in dalka soomaaliyeed in dadka soomaaliyeed ay ku taageeraan dowladda barnaamijka deen cafinta ee hadda meel fiican maraya
ya january two thousand seventeen dadku inooma soo jeedin shaqadaa markaan bilaabay waxay ahayd baan- march bay ahayd ak- aakhirkii march bay ahayd bishii saddexaad ya laba eh, laba laba kun iyo toddobiyo tobankii dad fara badan oo dawladahaas oo aan dabcayna la kulmo way imeermeeriyeen way imeermeeriyeen rugtuna sidaa weeye ya washingtonbaan tegey waa la imeermeeriyey eh, eudan tegey waa la imeermeeriyey meelo kalan tegey waa la imeermeeriyey laakiin markaan soo noqonay ee aan imfkii la falgallay ee wixii loo baahnaaba aan qabanay maanta waxaan ballan qaadaya waxa weeye adduunkana aad ka arkaysaan internetkana ka daawan kartaan kana akhrisan kartaan qof aan maanta rag dad aan maanta diyaar u ahayn diinta lanaga cafiyo ma jiraan dadkii markaa ugu adkaaba maanta ugu ugu eh, ayaa u- ugu horeeya inay na- inala qabtaan wax dadkii maalintaa ugu adkaa ya marka adduunyada dad wanaagsan baa jira adduunyada dad wanaagsan baa jira oo doonaya dalku inuu noolaado oo soo baxo sababta loo doonayaana maxay tahay waxa weeye dalkani meel muhiimuu ku yaallaa ilaahay dhegay buu ku yaallaa khayraad buu leeyahay dal adduunyada kale la falgala weeyaan dal nabadgelyadiisu adduunyada kale wax u taraysa weeyaan dhibaatadiisuna adduunyada kale wax yeelaysa weeyaan ya marka adduunka oo dhan bay dani ugu jirtaa
dhaqangalka heshiiskii lagu gaaray deegaanka xirale waa deegaanada xirale iyo huurshe ayaa halkaasi lagu soo gabagabeeyey iyadoo ay ka qayb galeen nabadoono iyo dad kale oo waxgarada axmed cali kaahiye ayaa faahfaahinaya
howlwadano ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya ayaa ka qayb galay maanta heshiis lagu xaqiijinayo amniga deegaanada xeraale iyo huurshe ee gobolka galgaduud kuwaasi oo dhowaan laga dhaqangeliyey heshiis lagu sameeyey ama lagu soo dhameeyey colaad muddo ka dhex jirtay beelo walaalo ah munaasabada lagu qabtay xeraale ayaa waxaa isugu yimid qaybaha bulshada ee deegaanada xeraale iyo huurshe waxaana si wanaagsan looga hadlay dhammaystirka heshiiskii horey ay u wada gaareen dhinacyada iyadoo ay goobjoog ahaayeen xubno mas-uuliyiin ah oo ka socday xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha nabadoon cabdulle macalin ibraahim iyo nabadoon cabdikariin sheekh yuusuf oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanka ayaa ka hadlay suimaatinka maanta iyo sidii muhiimka ugu ahaa bulshada deegaankaasi heshiiskii la soo galay oo uu s- ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre soo bilaabay waxaa lagu soo dhammaystiray in la gaaro saxiixiyo qaabkii amniga lagu sugi lahaa ee la isku waafaqay oo wixii waxbixiyo sidii loo qaban lahaa iyo sidii amniga loo sugi lahaa saxiixiyo ahaa la isla gaaray intaas oo dowladda iyo guddiga iyo qof kasta iyo dadkii dadweynaha joogay saasay isku aqbaleen waxyaabo noo dhima oo ay noo dhammayn doonaan baa jiro oo waa waa isku aqbalnay xagga dowladda wax laga dhowrahayey oo dadweynuhu dhowrahayaa baa jiray Ee, iyadana waxaa loo sheegay inay u soo socdaan intii in la dhowrhayo shuruucdii halla ilaaha la yidhi in la isku waafaqay intaasaa maanta ka dhacday oo lagu heshiiyey oo farxad badan iyo bogaagin badan leh
maanta halkan degmada xeraale waxaa ka dhacay heshiis ra-iisul wasaare khayre soo bilaabay oo dhuusamareeb ku bilowday waxyaabo badan oo loo baahnaa oo lagu dardaray ayaa maanta meeshan ka dhacay korka hadda kama wada sheegi kara laakiin waxyaalo madaxdii timid u bogeen bay ahaayeen waa ku heshiinay waa wada saxiixanay waxyaalo noo dhimanina waa ay jiraan wixii noo dhimanna madaxda dowladda ballan qaaday inay dhammaystirto marka heshiiskii noocaas ahay oo ra-iisul wasaaruhu soo bilaabay tub wanaagsan buu haystaa meel fiican buu marayaa si walbana waa laisugu afgartay
halkaa warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya wararkii gudaha ayaad maqasheen markana warka dibadda qaramada midoobey ayaa soo dhoweysay dalabkii kooxda xuutiyiinta yeman ay ku dhawaaqeen inay ku joojinayaan weerarada ay ku qaadayaan waddanka sacuudiga kuwaas oo qayb ka ah dadaalada nabadeed bayaan ay soo saa bayaan uu soo saaray ergeyga jamciyadda qurumaha ka dhexeysa u qaabilsan dalka yemen ayaa lagu sheegay in soo jeedinta la gaarsiiyey fariin adag oo ku saabsan damaca dagaalka lagu soo afjarayo ee ka socda waddanka yemen tani waxay ka dambeysay weerar ay fuliyeen diyaaradaha droniska iyo gantaalada lagu bartilmaameedsado xarumaha shidaalka sacuudiga toddobaadkii hore kooxda xuutiyiinta ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi laakiin maraykanka iyo sacuudiga ayaa farta ku fiiqay iiraan hase ahaatee iiraan way dafirtay inay wax xidhiira la leedahay dhacdadaasi lagu weeraray shirkadaha ugu waaweyn ee shidaalka soo saara ee dalka sacuudiga sacuudi carabiya ayaa hogaaminaysa isbahaysiga milatari ee gudaha yemen iyagoo taageeraya madaxweynaha cabdirab mansuur hadi oo ka dhan ah ama kasoo horjeeda kooxda xuutiyiinta iyo taageeryaashiisa warkii oad kala socoteen dhegeystayaal radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saakay waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeenna meel kastoo joogtaan inta aanu warkan warkiisa kale dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
sidaan hurna kala hufnaa